fadhi looga doodayay miisaaniyadda sanadka ee midowda yurub waxa uu golaha isla qaatay in lasii wado taageerada iyo taakulada la siinayo dowladda ukrain oo wajahaysa dagaal adag oo ka dhan ruushka oo duulaan milatari kula wareegay qaybo ka mida dalka inkastoo reer yurub ay bilaabeen muujinta inay ku dadaalaan taageerada ukrain haddana waxa ay isla garteen in taageerada milatari iyo taakulada maaliyadeed ee la siinayo ukrain ay halkeeda kasii socoto xilli weliba bartamaha sanadkan la filaya in baarlamaanka midowda yurub uu qabto doorasho lagu dooranayo hogaanka golaha bayaan warbaahineed kooban oo kasoo baxay fadhiga midowda yurub waxaa lagu sheegay in si cad weli golaha ay ka go-an tahay taageerada ukrain iyo in laga saaciido dib u dhiska dalka taas oo ah istaraatiijiyad qayb ka ah marka uu dhammaado duulaanka ruushka ee aan la ogeyn inta ay sii socon karto miisaaniyadda sanadka ee midowda yurub waxa ay ka qayb qaadan doontaa sida ay ku doodayaan reer yurub in ruushka laga hor istaagay inuu ku guulaysto dagaalka ukrain iyadoo taakulo dhan weliba ah la siinaya dalkan ay colaaduhu ragaadiyeen lana kaashanayo xulafada kale ee uu maraykanku ka mid yahay joseph borrell oo ah u qaybsamaha midowda yurub ee arrimaha siyaasadda dibadda ayaa sanad guuradii labaad ee dagaalka ukrain waxa uu sheegay in reer yurub aanay marnaba gorgortan ka geli doonin taageerada kiyef si loo taagdaraysiiyo aaladda dagaal ee ruushka ukrainna loogu saacido ilaalinta madax banaanideeda iyo difaaca dhulkeeda sida uu hadalka u dhigay qiimeyn uu sameeyey golaha midowda yurub bishii maarso aynu soo dhaafnay waxa uu ku sheegay in celcelis ahaan taageerada ururka ee ukrein ay gaartay sagaashan iyo sideed bilyan oo lacagta yuuro ah kuwaasoo ku baxay canaawinta kala duwan ee shaqooyinka kala gedisan sida taageero milatari taageerid ciidan ama arrimo diblomaasiyadeed oo qayb ka ah taageerada kiyef waxaa taageerada ukrein ee uu aasaasay midowda yurub ay qorsheynaysaa inay sii ballaariso taageeridda ciidamada ukrain iyadoo liiska ciidamada tababarka la siinayo lagu darayo labaatan kun oo askari oo dheeri ah sida lagu sheegay war ka soo baxay midowda yurub si guud waxa uu midowda yurub marar badan ku celceliyey inay ka go-an tahay inuu ajiibo baahiyaha lasoo gudboonaaday ukrain ee la xiriira arrimaha milatariga iyo difaaca dalka taasoo ay qayb ka tahay in milatariga ukrain la siiyo rasaasta iyo hubka uu u baahan yahay si uu isaga difaaco weerarada ruushka waxaa go-aanada midowda yurub uu qaatay ka mid a in la kordhiyo saqafka maaliyadeed ee golaha iyo arrimihiisa dibadda gaar ahaanna xafiiska nabadgelyada ee la aasaasay si uu u noqdo xafiiska maaraynta ama go-aanada ka gaaraya wax weliba oo la xiriira maaliyadda arrimaha dibadda ee ukrain lacag kordhintan loo sameeyey xafiiskan waxaa qayb ka ah lacag dhan shan milyan oo yuuro taasoo lagu kordhinayo sanduuqa taageerada iyo taakulada ukrain mas-uulka arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaana sheegay in sanduuqani uu ka qayb qaadan doono sidii reer yurub ay mar weliba u garab joogi lahaayeen ukrain iyadoo la kordhinayo taageerada marka ay baahi jirto febraayo ayaa dowladaha xubnaha ka ah midowda yurub waxay isla garteen in konton bilyan oo yuuro lagu taageero ukrain inta u dhexaysa sanadaha ilaa si loo sugo taageerada midowda yurub ee xukuumadda kiyef sida uu midowda yurub aaminsan yahay waxa ay qarashaadkan ukrain ka saacidi doonaan dib u dhiska dalka iyo ilaalinta amnigeeda qaranka iyo in bulshadu ay isku dhex milmaan taakuladan ayaana dufcadeedii koowaad oo ku dhow lix bilyan waxa ay gaartay kiyef saddex meelood laba meel taakuladan waa deyn sida lagu sheegay war ka soo baxay midowda yurub laakiin waa deyn aan faa'iido badan looga rabin halka toddoba iyo toban bilyan oo ka mid a ay tahay siismo ama hibo taasoo laga jari doono sanduuqa midowda yurub xasan alwaa'ili oo ah qabiir ka faallooda arrimaha midowda yurub kana soo warrama kulamada golaha ayaa tilmaamaya in taakuladani ay muujinayso sida midowda yurub ay uga go-an tahay taageerada uu la garab taagan yahay ukrain oo sanadkii saddexaad wajahaysa dagaal iyo duulaan culus oo kaga imaanaya dhanka ruushka marka wax lagu dhisto bayaanaadka kasoo baxaya golayaasha kala duwan ee midowda yurub waxaa taakulada la siinaya dalka ukrain ay ka dhigan tahay soddon iyo kow boqolkiiba lacagaha arrimaha dibadda ee lagu qarashgareeya ay bixinayaan dowladaha xubnaha ka ah midowda yurub toddoba iyo labaatan boqolkiiba taakuladan waxa ay ku baxdaa arrimaha ciidamada maadaama dalka ukrain uu ku jiro xaalad dagaal oo qayb ka mid ahna ay xoog ku haystaan ciidamada ruushka kaalinta xigtana waxaa soo gelaya taakulada la siinaya dadka qaxootiga ah ee kasoo barakacayay guryahooda marka laga hadlayo waxa ku riixaya dowladaha midowda yurub taageerada xoogan ee ay siinayaan dalka ukrain waxa ugu wacan iyagoo dalkan u arka difaaca koowaad ee yurub haddii uu ruushku kasoo tilaabo dalkana shakila-aan uu halis gelinayo jiritaanka iyo amniga wadamada yurub ee xaliifka dhowla ah maraykanka oo is aragsan yihiin madaxtooyada kremlin iyo madaxweynaheeda putin madaxa midowda yurub haweeneyda lagu magacaabo orsola ayaa sheegtay in taageerada ukrain ay golaha uga dhigan tahay mudnaanta koowaad sanadka labakunafariyolabaatanka ayna sii wadi doonaan si xad loogu yeelo tasarufaadka cudwaaniga ee ruushka sida ay hadalka u dhigtay guddoomiyaha golaha yurub ninka lagu magacaabo sharel mishal ayaa taageerada maaliyadeed ee ay siinayaan ukrain ku tilmaamay maalgashi lagu sameynayo masaaliixda iyo danaha reer yurub isagoo haddii ruushku ku guuleysta dagaalka ukrain uu ku tilmaamay inay halis gelin doonto qaarada yurub iyo qiyamkeeda sida uu ku dooday ka bixitaanka ciidamada ukrain ee magaalada afadiifa bartamihii febraayo ee sanadkan iyo la wareegitaankii ciidamada ruushka ayaa gambaleelada halista ah ka daaray yurub maadaama tani lagu tiriyey guushii ugu weyneed ee ay xaqiijiyaan ciidamada ruushka wixii ka dambeeyey markii ay gudaha usoo galeen magaalada bakhmuut bishii may ee sanadkii ka haweeney lagu magacaabo awaana oo baara ka ah machadka ka faallooda arrimaha amniga iyo difaaca ayaa tallaabadan ku tilmaamtay mid aan halis ku ahayn keliya ukrain balse ay sidoo kale halis ku tahay dhammaan wadamada dhaca qaarada yurub waxa ay sheegtay in la wareegitaanka ciidamada ruushka ee afadiifka ay muujinaysa saameynta ay leedahay inay daahaan taakulada milatari ee yurub iyo nato ay siinayaan ukrain si looga baaqsado guuldarooyin noocan oo kale ah loona baahan yahay in la dedejiyo taakulada islamarkaana kordhin lagu sameeyo marka laga soo tago walwalka amni ee ay dowladaha midowda yurub ka qabaan ruushka waxa ay sidoo kale u arkaan taakulada ay siinayaan ukrain mid gaarsiin karta inay hesho xubinnimada midowda yurub xilli diseembar ka broxel looga dhawaaqay inay socdaan wadahadallo la xiriira sidii ukrain ay uga mid noqon lahayd dowladaha xubinta ka ah midowda yurub jarmalka ayaa kaalinta koowaad kaga jira taakulada milatari ay reer yurub siinayaan ukrain halka faransiiska uu soo gelaya kaalinta labaad dalka boland ee ay daris yihiin ukrain cabsida ugu badanna ka qaba duulaanada ruushka ayaa isagana waxa uu soo gelayaa kaalinta lixaad marka laga hadlayo taakulada milatari ay midowda yurub siinayaan dalka ukrain khabiirad lagu magacaabo lojinisko ayaa tilmaamaysa in haddii la doonayo in isbeddel muuqda laga dareemo dagaalka ukrain ay la gudboon tahay dowladaha midowda yurub in ballanqaadyadooda taakulada milatari ah ay ficil u beddelaan tani waa midda ay dareemayaan madaxda ukrain kuwaasoo marar badan ku celceliyey codsiyo la xiriira in loo taageero si la mid ah sida yuhuudda loogu taageerayo dagaalka ay kaga jiraan jiida khaza duulaankii yahuudda ee jiida khaza ayaana maraykanka iyo reer yurub ka mashquuliyey ka warhaynta ukrain